Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ah ee ICJ ayaa mar saddexaad dib u dhigtay dhageysiga dacwadda u dhaxaysa dalkeena iyo Kenya ee ku aadan muranka badda. Haddaba, dadka ku nool magaalada Beledweyne sida ay u arkaan dib u dhigista dacwadda badda waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay Radio Baalula.
waxaa waaye dib u dhigitaanka maxkamadda ay dib u dhigtay badda soomaaliya arrimahaas aniga aad aad aad aan xun hadda soomaali nahay soomaali haddaan nahay aad aan xun nahay Een, arrimahaasna in micnaha oo dib loo dhigana mar dambe aysan dhicin Ee, adduunkana waxaan ku codsan yihiin arrimahaas in la fududeeyo badda soomaaliyana soomaaliya iskale gardarro ayaa lagu haastaa dib dhigitaanka loo dhigaayana waa qaldan yihiin arrintaas aniga raalli kama nihin haddaan soomaali nahay dhallinyarada soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolka hiiraan ayaan ka mid ah yuusuf cabdulla shabeelle la yidhaahdaa waxaan ka codsanayaa adduunka maxkamadda inayna mar dambe ayna dib u dhigin arrimahaas walaal haddii aan guda galo barnaamijka kan ku salaysan dib u dhigista maxkamadda badda soomaaliya runtii waa arrin aad u xun Een, in mar walba dib loo dhigo waxaa wanaagsan in hore loo galo inkastoo soomaalidu ay tidhaahdaa degdegsiiro door ma dhasho waxaa laga yaabaa dib u dhigistay u dhigayaan inay khayr noo tahayna waa suuragal geeso labaad kulaelka lagu gooyay soomaalida tidhaahdaa in gacan bira lagu qabto aad looga doodo aqoon-yahanada soomaaliyeed een, siyaasiyiinta qof kasta oo muwaadin ah ka danqanaya eh, jiritaanka soomaaliya in badda kenya ay faraha kala baxdo dadaal badan in loo sameeyo juhdi badan in lagu bixiyo akhritaanka dambena haddii aysan kusii socotay dhiigeed tagaysaa saan isleeyahay ilaahay usha dhexda ha qabto oo ha fududeeyo marka wax dhiba ma jiraan khayr- waxaa laga yaaba in khayr noogu jiro daahitaankeeda soo degdegeedana waa suuragal in ayada laftirkeeda ay ficnaato maadaama hadda dad gacanta ku haya waddanka ay dad wanaagsan ay yihiin Ee, haddaan fikirkayga ka dhiibto arrintan badda ee, badda soomaaliya horta waa lama taabtaan in baddeeda maarata lagu soo xadgudbo sidaa darteed ee, waddanka kenya oo annaga wad baddeenna iyo beriga qaybo ka mid aba kusoo xadgudubtay waxaan rajaynaynaa in maxkamadda i j j ayna kala reebi doonto Ee, maxkamadda hadda dib loo dhigayna annaga fikirkeena haddaan nahay go- reer hiiraan amase go- dad soomaaliya waxaan aaminsanahay wax dib loogu dhigaa inay tahay khayaano loo qodayo in soomaali god lagu geliyo sidaa darteed maxkamadda waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay soo dedejiso xilligii hore ay ballan qaadeen ay qaado Ee, sharcigana wax kasta oo maaragtay ee, sharciga caalamiga uu ogol yahayna soomaalidu way ogoshahay sidaa darteed wixii sharciga ka baxsan annagu waxaan uma dul qaadan doono waanan waan waana ka- waana ka- waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas aan wax sharci darra aan nala ku samayn Ee, kenya waa dal dirisnahay laakiin ee, dhulka iyo badda midna kuma nihin ee, shirkad kuma nihin haddii aan fikirkayga ka dhibto maxkamadda caalamiga ee adduunka een, go-aanka ay soo jeedisay ee uu ahaa ee, in dib loo dhigo een, doodii badda soomaaliya iyo kenya een, waxaan u arkaa horta fikir ahaantay haddaan fikradeyda ka dhibto dhulka soomaaliyeed dad soomaaliyeed oo qadiyadooda ay taagan tahay lana aqoonsan yahay iskale ee, ee, badda soomaaliyeed waxaad ogaanaysid marka ee, dadka kenya ku nool inayna baddaan soomaaliya ayna adi noqonin meel la taabsan karo waa dad soomaaliyeed ah iskale waa meel ay dad qadiyad le- ay leeyihiin ha lagu khaldooman aan dhihi lahay maxkamaddana waxaan dhihi lahay go-aankay qaadatay een, inayna ka laabanin oo sidii ay cadaaladda tahay u fuliso anigoo ah nuur cabdiwacolow kana mid ah aqoon-yahanada gobolka hiiraan gaar ahaan degmada begoyne Een, waxaa wax lala yaabaa ama wax laga yaaqsooda ah maxkamadda i c g een, aan ka sugayna xukun cadaalada inay samayso waxay ku dhaqaaqday xukun wanaagsan ma aha laakiin ilaa waxaa alla maadiisa inaan mataqaanaa qareenno oo aqoon-yahanina oo well experience inaan leenahay oona ku kalsoonay inay soo dhicin karaan sababtoo baddeenna meesha ay ku taallo iyo xaduudka annaga iyo kenya noo dhexeeyo een, caalamkao dhanaa og een, maapkay ku taallaa juqraafi ahaan iskuulka markaan dhiganayna ayaan mataqaanaa cashirahan aan u qaadan jirnay een, kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii kun saga- ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii intaas ayaan mataqaanaa een, ayaan wax ku- aan wax ku baranaynin ee, juqraafigaa lagu dhigi jiray marka kenya hadda hadday istiri soomaaliya mataqaanaa muxuu ahay maanta waa tabarir tahay ama waa dowlad ordan oo hadda mataqaanaa aas aasmayso ma laga yaabo inay kenya baddeena ay qaadato intuu nool yahay wiil soomaaliyeed madaxda dalka waxaan leeyahay mataqaanaa inay fikirka ay hore u qaateen inaysan ka noqonin oo kenya intay gabar naga nooshahay dhul baddeena inay- inaysan qaadanin aa aa iga go-an aniga